waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
iyadoo weli lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxaa magaaladan melbourne lagu qabtay afur ay ka qayb galeen xubno ka tirsan jaaliyadda iyo dad kale afurkan oo loo bixiyey multicultural iftaar dinner ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka somaali community inc oo uu madaxu yahay faarax warsame
sida sanad walba ayaan waxaanu halkan ku qabannaa melbourne barnaamij iftaar dinner ah oo dadka dhaqamada kala duwan aynu meel ku wada afurno marka annaga soomaali community ahaan ayaa soo diyaarina barnaamijkan runtii qabaqaabadiisu wax sahlan maahan waqti bay naga qaadataa laakiin waxaan ku invite garaynaa qof walba oo aan isleenahay wuu ka soo qaybgeli karaa marka barnaamij wuxuu ahaa dadkao dhan u furan wuxuu ahaa barnaamij multicultural u ahaa waana afur wadareed maadaama aynu ku jirno bishii barakeysneed ee ramadaan dadka ayaanu runtii waxaan isku daynaa khaasatan qoysaska iyo carruurta inay nala afuraan oo noo yimaadaan dadkana isdhexgalka bulshadana ay ka qayb qaataan muhiimadda markaan u samayna waxa weye annagu ku ixtiraamayna bisha barakeysan ee ramadaan iyo sidoo kale iyadoo aynoo tahay barnaamij ama munaasabad sanad la ah oo sanad walba aan qabanno marka intaan sii joogno communitygana waa sii wadi doonaa haddii lahaydno khudbooyin badan baa laga soo jeediyey maxaa ugu muhiimsanaa baad isleedahay khudbooyinkaas khudbooyinku inta badan waxay ku saabsanaayeen dadka bishan ramadaan bay ku saabsanaayeen iyo sida lagu baahan yahay dadka in loo gargaaro gacan loo fidiyo iyo sidoo kale muxuu ahaa adiga hamiyaadka ay leedahay bisha barkeysan ee ramadaan ayay dadku inta badan ka wada hadlayeen arrinta kaleo faa'iidada kaleoo ku jirta xasano waxaa weeye barnaamijyada noocan oo kalea markii dad aan muslimiin ahayn ay nagala soo qayb galaan waxay baranayaan dhaqankeenna islaamkay baranayaan ramadaan waxa uu yahay bay baranayaan sidaad la socoto halkan waxaanu ku bersanta garaynay muxuuaa ii sheeg powerpoint presentation baa jiray oo ka hadlayay ramadaanka iyo waxay yihiin marka dadkaas dadkana waa barnaa ramadaanku waxay tahay si ay u ogaadaan marka runtii the good thing waxa weeye waddankan aynu ku noolnahay australia gaar ahaan victoria bishan aad baa looga ixtiraamaa dowladda laftigeeda waxay qabataa munaasabada qabta oo nagu invite gareeya meel walbaa laga qabtaa marka de maadaama anagu aan dad islaam aan nahay bisheennii bisha ilaahay weeye ilaahay baa iskale bisha ramadaan laakiin maadaama anagu dad muslimiin aynu nahay inay dadkuna nagala qayb qaataan noo yimaadaan na bartaan muhiimadda aan ka leenahay intaas wey tan ugu muhiimsan maadaama soomaali ay u badan tahay badanaa cunto soomaaliya la keeni jira laakiin sanadkan way ka duwanayd inta badan waxaanu keeni jirnay cunto soomaaliya horta markii ugu horreysay barnaamijkan waxaanu ku qaban jirnay receptionadaan ku qaban jirnay receptionada de dadka waxaa yimaada waaweyn unbaa yimaada inta badan waxay ku yimaadaan dee invitation ay ku yimaadaan laakiin sanadkii hore iyo sanadkan xoogaa waa ka bedelnay waxaanu ka dhignay inaanu meelaha community centerada aan ku qabanno si caruurta iyo hooyooyinka ay uga soo qayb galaan muhiimadduna waa ilmaha iyo waalidka hooye marka iyagaan u samaynay barnaamijkan iyaguna oo ujeeday maanta wixii buuqu meesha ka dhacay carruurta aad bay u faraxsanaayeen waxyaabo badan bay barteen runtii oo sida ramadaanka keliya maan xataa maalin in la leeyihin maalinta soomaalida awlaad maysan aqoon jirin oo waagi hore laftigeeda maalintaas soomaalida waxaan ku qaban jirnay resepshanada laakiin hadda waxaan usoo wareynay iyada laftigeeda bannaankan keeno si carruurteena dadkeena u bartaan marka munaasabadaha aanu qabanno sanadlaha oo lix meelahaas bay gaarayeen sanadkii oo waaweyn buu ramadaanku ka mid yahay marka alxamdulilah aad bay ugu faraxsanaayeen aad bay runtii uga heleen sida barnaamijka uu dhacay dalalka cuntada keenay waxaa ka mid ah suudaan jaaliyadda suudaan waxaa ka mid ah jaaliyadda ethoobiya ama oromada inkastoo ayagu ay isku magacaabaan oromada ay yiraan jaaliyadda oromada waxaa kaloo ku jiray jaaliyadda eritrea oo iyadana kasoo qaybaatay saddexdaas jaaliyadood iyo annagoo soomaali ah baan baan cuntada wada soo sameynay si si wada jiraan cuntada u wada keen bismillaah magacayga waa cabdulaahi garfiiq waxaana caawa aan ka soo qayb galnay xaflad iftaar ah ama afur oo ay soo qabanqaabisay jaaliyadda soomaalida laakiin waxaa isugu yimiday soomaali oo keliya ma ahayn laakiin multicultural community-ga oo sudaaniiska ay ku jiraan oromada ay ku jiraan iyo eritreyaanka iyo iyo kuwo ma aragtay dadka statkan madaxda ka ah ama xildhibaano marka adi si waxay ma aragtay ay inoogu soo dhammaatay aad u fiican muhiimaddana waxay ahayd in dadka ay isugu yimaadaan oo ay isla wada afuraan maadaama bishan barakaysan ay tahay bil aad dadka aad isugu soo dhoweysa marka communitiga soomaalida ka shaqaysay marka si aadaha maaragtay loogaga soo qayb galay waa la wada afuray xafladana hadallo runtii isxusuusin ah oo bishan fadliga ee leedahay iyo isxasuusinaha meesha laga soo jeediyey markana ma ahan markii ugugu horreysay oo markasta mar kastaa la qabtaa marka waa xaflad inta badan ay istusta dadka khudbooyinka marka laga jeedaya maxaa kuugu muhiimsanaa wallaahi muhiimadda ay bisha ramadaanka leedahay sheekh ciisa halkan joogay dadka culummada kasoo qayb gasha ka mid ahaa aad ugaga hadlay muhiimadda ay leedahay isdhexgalka iyo wada afurka iyo in la iscafiyo culummo kalena waa ay kasoo qayb gasha meesha laakiin inta ugu badan hadallada waxa ay taabanayeen muhiimadda ay leedahay in qoysaska ay isla wada afuraan oo la isugu yimaado iyo in la isu xasuusiyo fadliga iyo muhiimadda ay bishaan leedahay runtii caawe farxad fiican bay dadkoo dhan u ahayd sababtoo ah rabadaanaan ku jirnaa rabadaanna dadku qolo walbaba gurigeeday joogtaa dadkoo dhan guryahooday joogaanay ku afurayaan laakiin in la sameeyo wax la isugu yimaado oo communitiga somaali community of victoria ayaa caawa samaysay ballanqaadkan oo dadka loogu yeeray iyagaa sameeyey marka alxamdulilah aad bay u fiicnayd waxaan anigu khudbadaydii aan gaabnayd waxaan kaga hadlay rabadaanka iyo adduunka sida uu ugu baahan yahay nabad in la helo dadka bariga dhexe ayaan waxyar taabtay waxaan sheegay in ay dhibaato ka jirto bariga dhexe dadka joogana bariga dhexe oo dadka halkaa joogo badan dad badan waxay ku nool yihiin baqdin iyo iyo goormaa lagu dili doonaa goormaa yacni dhibaato lagu geysan doonaa dad saas ku nool weeye laakiin annaga taa markaan isbarbar dhigno nabad nabad iyo caafimaad iyo wanaag iyo khayr badan ayaan halkan australia ku joognaa dalkeen waa dal ammaan ah oo meel walbaba aan yacni ka mari karno waxii dhibaato oo xumaanna meel baan iska marinaynaa waxaan kaloo waxyar ka sheegay nabadda sida loogu baahan yahay dhallinyarada halkan dowladdu sida hadda ay waddo waxay rabtaa baarlamaanka inay keento sharci oranaya dhallinyaradu iskuma dili karaan mana la ogolaanayo in ay masheeti isticmaalaan oo bayl loo diido hadda waxaa lagu soo baxbaxaa waa bayl oo dhafka laleeyahay bal intii looyar lagaa helaayo bal halkan jooga laakiin baylkiibaa hadda la diidayaa marka dhallinyarada waxaan kula dardaarmaynaa inay dad wanaagsan ah noqdaan oo dad muslimiin ah oo oo ku dhaqma wanaagga iyo ladnaanta ay halkan ku joogaan inay ku dhaqmaan oo dadkoo dhan ay u fidiyaan taasaan u baahannahay ilaahay hanaga dhigo kuwii rabadaan rabadaankiisa ku xiga nabad iyo wanaag iyo khayr iyo caafimaad nagu gaarsiiyo intaan jecelnahay iyo inta kaleba intaan noo dhowdhow iyo inta naga fog intaba inuu ilaahay wanaag iyo ladnaan iyo nabad uu siiyo dhammaantood waa salaamantiin asalaamu calaykum magacii waa cawil xasan xuseen waxaan salaamaya dhammaan dadka halkan naga dhegaysanayo maanta waxaa halkan lagu qabtay runtii xalfad iftaarka ah afurka ramadaanka oo soo qabanqaabiyey somaali community oo uu faarax warsame guddoomiye u yahay maasha allah runtii waxay ahayd xalfad aad u ballaaran oo dad badan oo xubnaha bulshada kala duwan ay ka soo qayb galeen iyo xubno dowladda ka socdo runtii multicultural waxay ahayd afur ah si fiican ayaa maaragtay dadkii uga soo qayb qaateen maasha allah khudbooyin aad u wanaagsanna waa laga soo jeediyey dakta burhaan oo runtii ah dadka aad uga cadcad magaalada melbourne community leaderska ayaa wuxuu ka jeediyey khudbad taabanayso qoyska iyo maaragtay si baahi loogu qabo qoyska in la adkeeyo oo xagga diinta lagu adkeeyo oo mar kasta hooyada iyo aabbaha ay mas-uuliyadda ay koowaad ay leeyihiin waxaa ognahay uu ka hadlay uu sheegay in sharciyo dhinaca dowladda ah ay xogaa awooddii waaridka ay xogaa yareeyeen marka wuxuu dhahayna wakhtigan ramadaanka oo wakhtiyada arrimahaas oo kale aan runtii fikir badan aan siin karno oo aan ku dadaalayno sidii faamilka awooddiisa loo adkeyn lahaa ciyaalkana loo badbaadin lahaa
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali